kumanaan arday ayaa sanad walba ka qalin jibiyey dugsiyada sare ee ku yaala magaalada jowhar kuwaasoo wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada abdulaahi bashir diinle oo ah maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaan wax ka weydiinay doorka ay ka qaataan sar u qaadista waxbarashada ardayda isagoona tilmaamay in jaamacadda ay tahay mid ardayda ka xaqibtirta waxbarashada kuliyadaha kala duwan
marka xitaa jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar run ahaantii waxay door muhiim ay ka qaataan horumarka dhan kasta ayay ka qaataan sababtoo ah ardayga hadduu ka baxo dugsi sare waxa uu raadiyo waa professional waaye jaamacadahana wax lagu barto waxa waaye waa waa professional lagu bartaa iyo skillsa lagu bartaa oo qofka noloshiisa horumarinayo jaamacadaha waxay soo saaraan arday ku takhasustay cilmiga beeraha waxay soo saaraan waxaan soo saarnaa arday ku takhasustay cilmiga injineeriyadii technolojiyada waxaan soo saarnaa arday ku takhasustay caafimaadka noocyadiisa kala duwan marka bulshada door muhiim ay ugu jiraan jaamacadaha jaamacadda balasma jowar waxaa laga aasaasay laba kun shan iyo tobankii iyadoo aanan ka jirin jaamacad daruufo badan ayaa haysa jiray ardada aanan awoodin inay muqdisho ama dibadaha waxbarasho ay u doontaan xilligaas waxaan xasuustaa jaamacaddu waxay macalimiinka ka dooni jirtay magaalada muqdisho balse sagaal sano sideed sano kadib magaaladii waxay noqotay waa magaalo horumarsan ay noqotay oo fildi kasta oo magciisi loo baahda ayaa laga helaa hadday tahay magciisi caafimaadkii technolojiyadii iyo beerihii jaamacadda balasma waxay bixisaa kuliyadaha aadka muhiimka u ah bulshada oona waxtarka u leh magaaladan ayayna ka muuqataa waayadii hore shaqooyinka ay magaalada loogu baahan yahay inta badan waxaa laga soo abalaagelay jiray magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka balse haddeertaan boqol kiiba boqol waxaa laga abalaagelayaa magaalada jowhar sababtoo ah ardadii ardada ka qalin jibsay jowhar waxay helaan waxbarasho tayo leh oo wanaagsan ay helaan jaamacadda balaasmane kuwa ayay ka tahay ardayda ayaa waxbarashada heerka jaamacadda u aasan jiray dalka iyo dibaddiisa balse haatan waa kuwa wax ku barta jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ee caasimad hirshabelle